haatan ku soo dhowaada barnaamijka caweyska washington
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada markale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijkeenna caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waxaa ku qornayd warqadda hanjabaad ah ha isdilin halis ha isgelinin muraayadda noo dhexaysa kaama celinaysa xabadda lacagaha meesha ku jira oo weliba toban tobanka iyo labaatan labaatanka iska soo dhiib waa nin tuuga oo damacsanaa inuu bangi dhaco oo si la yaab le u fashilmay kadibna sannado badan oo xabsiya loo diray waxaa kaloon idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana uu martii inoogu yahay abwaan cabdiraxmaan xaaji sidaad waayaxaa dhankaaga daraarugu leeci weyday inaa rajo kuu dhabeeyo haddaan ugu dhiiran waayo
horta waxaa ku tiri waxaan kuu sheegayaa ma jiro ilaa aan magaalada imaado iyadoo madaarka kusoo socota ayaa waxay ka codsatay wadahii gaariga inuu dedejiyo si aanay u habsaamin shil bay galeen ninkan odayga hayna tiri u calaysanya koomay ku jirtaaba barnaamijkuna waa caweyska washington dunidan aynu guudkeeda ku noolnahay ayay si joogtaa uga dhacaan faldembiyeedyo kala gadisan oo ay geystaan dembiilayaal raba amaba xambaarsan damacyo kala duwan oo iyaga u gaara waxaana ka mid a meelaha sida weyn ee loo ilaaliyo islamarkaana ay xilliyo kala duwan ay ka dhacaan faldembiyeedyadu goobaha bangiyada ah ee ay dadku lacagaha ku kaydsadaan kuwaas oo inta badan bartilmaameed u ah budhcadda maadaama ay og yihiin inay lacagi taallo hase yeeshee tuugta goobahaasi beegsada ayaa ku kala duwan xeeladaha ay adeegsadaana si dabacooga si ay uga dhabeeyaan dhowaan ayaa warbaahinta dunidu iyagoo ciidamada ammaanka soo xiganaya ay baahiyeen nin isku dayey inuu bangi dhaco balse faramadhnaan kala tegey kadib markii warqad hanjabaada oo u dhiibay mid ka mid ah howlwadeennadii bangigaasi ay ku adkaatay in la akhriyo kadib markii ay fartiisu xumaatay bal ninkaasi oo tallaabadaasoo keliya ta aan ku eekaanin hase yeeshee faldembiyeedyo kala geystay ayaan soo dhoweyn doonaa waryahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo inoo haya sheekadaasoo dhammaystiran ninkan wuxuu ahaa nin oday ah sheekadana waxay ka dhacday dalka ingiriiska marka nin oday oo waayeer oo toddobiyo lixdan jir ah markaa ninkani bangi buu isku dayay inuu dhaco farsamada uu adeegsaday uu bangiyadan ula tegay maxay ahayd sida aan la soconno cabdixakiin tuugta marka ay bangiyada dhacayaan qofba wax buu u adeegsadaa sibay isu soo abaabulaan qaar baa koox koox isu soo raaca qoryo soo qaata qaaraa bistoolada soo qaata kuwaa mindiyo wata marka ninkan odayga ah intaasoo dhan waa ka duwanaa si ka duwan ayuu usoo galay bangigii wuxuu ka mid noqday dadkii leenka ku jiray oo adeega loo qabanayay safka ay soo galay siduu leenka ugu jiray wuxuu u yimid dadka maaragtay dadka caawiya oo uu adeega serviceka u sameeya ama lacag siiya ama hadday wax ka qaldamaan qofka ka caawiya gabar ka mid ah marka daaqadda ayuu warqad uga dhiibay meesha maaragtay aqoonsiyada iyo kaararka bangiga qofka kuu shaqaynaya ama ku caawinaya looga dhiibo marka warqaddii ayuuna qoraal ugu qoray qoraalka markaa maxaa ku qornaa qoraalka uu gabadha u dhiibay waxaa ku qornayd warqadda hanjabaad ah ha isdilin halis ha isgelinin muraayadda noo dhexaysa kaama celinaysa xabadda lacagaha meesha ku jira oo weliba toban tobanka iyo labaatan labaatanka iska soo dhiib haddii aadan saa samayninna adiga iyo weliba dadka macaamiisha ee meesha jooga halis ayay geli doonaan waxyeello weyn ayaan gaarsiin doonaa sidaas ayaa warqadda ku qorneyd markaa dee gabadh dhalinyara oo soo fadhida bangigii duni soo dul istaagay warqadda hanjabaadda noocaasa u gacan geliyey dee waynu garan karnaa xaaladdeeda dee ma dhiibtay markaa wixii ay gacanta ku haysee run ahaantii horta xeeladda odayga caadi maysan ahayn intaas markay dhacayaan eh, dadka bangiga jooga waxay moodaan inuu ka mid yahay dadkii macaamiisha ahaa oo adeega loo qabanayay Eh, marka gabadhii warqadii ayay fiirisay way garan weysay way iska dhigtay danaheeday kasii wadatay marka si u garan weyda warqadda n qoraalka farta uu kusoo qoray ayaa ahayd wax isku dardarsan oo aad runtii aan loo fahmi karin marka qoraalkii ku wareegtay way fahmi weysay wixii ku qornaa kadibna danaheedii ayay kasii wadatay dee markaa ninkii sidiiba ku dhaqaaqay oo uu dee suuqiisa ku galay mar haddii la fahmi waayey uu arkay wixiisi inaanay waxba ka soconin Een, ninka intaa oo keliya kumuusan ekaanin markii uu bangigaas ka baxay ee uu sii socday bangi kale ayuu tegey isla sidii oo kale ayuu sameeyey oo warqadii ay warqadihii wax kusoo qortay mid ka mid a oo hanjabaadaha ahayd ayuu u dhiibay kadibna gabar kale ayaa ka baqday oo qoraalkii fahamtay way ku qalqashay kadibna lacag ayay siisay oo ilaa iyo laba kun iyo afar boqol oo pound ah marka sidaa ayuu lacagtaasina ku qaatay oo uu bangigii kaga baxay Een, marka dee bangiga hore way suurtogeli weyday kii labaad buu tegay oo lacagtan ka dhacay Een, dee ninkii laba bangi buu isku maray oo wax sahlan maaha labadaba isku farsan buu adeegsaday midna waa u suurto gashay midna waa suurtogelin dee sidiiba ku fakaday mise waa la qabtay Een, ninkii markii uu ka baxay ee bangigii uu lacagta ka qaatay bangi kale ayuu sii tegay intii kuma ekaanin bangi saddexaad sidii oo kale ayuu sameeyey wuxuu islahaa kanna bal ku day oo waa intaasoo lacag kale aad ka heshaa halkiisi ayuu kasii watay ee tuuginimadii iyo dhicii laakiin sheekada way ka duwaneyd labadii bangi ee hore bangigan iska caabin ayuu kala kulmay qofkii ma aragtay kaashiirka ahaa ama ama dadka caawinayo fadhiya meesha qasnada ay isku dhaceen waa isqabsadeen marka waa waa waa isu gacan qaadeen dagaal ayaa dhex maray kadibna wuu cararay markii la qaban gaaray oo bangiga ayuu sidii oga baxsaday marka bas ayuuna sii raacay markaa si booliisku kusoo qabteen ee uu suurto gashay En waa la ribood gareeyey bangigii dambe ayaa laga ribood gareeyey iyo sidoo kalena waxaa la ogaaday bangigii ugu horreeyay uu tegena warqadii ayaa dib loo eegay oo loo analyse gareeyey wixii ku qornaa ayaa laiskuga geeyey waxaa la ogaaday inay hanjabaad ahayd Eh, marka booliska ayaa lagu wargeliyey bangigii dambe sidoo kale booliska ayuu wargeliyey marka kadib kaamirooyin ayaa qabtay baskii uu raacay ayaa la ogaaday sidoo kale haddana baskii kaamirooyin ayaa kusii xirnaa dabagalkii sidii loogu waday ayaa gurigiisii lagu tegey baaritaan ayaana lagu sameeyey kadibna waxaa la arkay dharkii uu watay markii uu bangiga galayay iyo qoraallo ama warqado cadeymo ah oo fariimaha uu ku qorayay hanjabaadaha ahaa si uu bangiyada ugu dhaco ugu dambayntii haddaynu eegno dee nin yarba maaha waxaa tiri waa toddobiyo lixdan jir farsamooyinkan uu isticmaalayaa hal maalinna isku maray saddexdaasi bangi tamarta ku jirtaanba caadi ahaynba de maxaa laga yeelay markaa ninkaasoo kale een, markii la qabtay ee booliisku gacantiisa soo galay En, ninka markii la qabtay eh, waa dacwad ayaa lagu soo oogay oo dembiyadii uu galay ah eh, dhaca iyo weliba halis nafeed inuu dadka qalqal geliyey marka dembiyadii ayaa ku caddaaday eh, kadibna maxkamad ayaa xukuntay oo lix sano oo xabsi ah ayaa lagu xukumay aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala wadaagayey intaynaan dhegaystayaal xubinta alabuurka iyo heesaaga u gudbin bal markan aynu wada maqalna heesta qoys ee ay sida wada jirka u qaadayaan fanaaniintii maxamed axmed kuluc iyo weliba xaliima khaliif magool haddii qisadii dib u raacdo watiyay qanci weyday naftaydu watiyay qarsan weyday xanuunkii wata la qamadi jacaylka wataad waxba ii qaban weyday wataan la qamadi jacaylka wataad waxba ii qaban weyday watiya qosol igu dhaaftay watiyaad qosol igu dhaaftay kol haddaynu qoysnahay qiimigii jacaylkee qubtay qaar ma soo celinaa kol haddaynu qoysnahay qiimigii jacaylkee qubtay qaar ma soo celinaa hadda qaylala sida ma isku qabnaa mise waa qasanaa mise waa qasanaa hadda qaylala sida ma isku qabnaa mise waa qasanaa qasanaa mise waa qasanaa
markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysigu barnaamijka caweyska washington siiyey abwaan cabdiraxmaan cumar cismaan oo ku magaca dheer xaaji oo sidoo kale marka laga yimaado inuu halabuur yahay ah guddoomiyaha kooxda xidigaha geeska waraysigan oo ay magaalada hargeysa kaga qaaday wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur ayaan idii kala bixi doonaa abwaan xaaji iyo weliba sagal sagal mustafa aada iyo aad baad walaal mahadsan tahay adiga iyo bahda v o e ba waana dhawahay waa hagaag cabdiraxmaan ugu horeyn haddii aan ku weydiiyo dhinaca abwaannimadaada ama suugaantaada kala duwan goortii kuugu horeysay ee aada wax curisay ama aada ogaato inaad wax curin karto goorma ahayd sagalay waxa aan sida xaqiiqda ah suugaantu ha kala macno badnaato oo ha kala wanaagsanaato laakiin inaan wax isku dayo waxa aan bilaabay anigoo dugsiga hoose ku jira waxyaabaha igu dhiirigeliyeyna waxaa ka mid ahayd aabahay oo sugaanyahana oo sugaan fara badan sameeyey iyo bulshada oo inta badan iska aaminsan qofku haddii uu yacni waxay dhan waa la hidda arooraa marka isku daydii ugu horeeyey wuxuu ahaa anigoo dugsiga hoose ku jira waanay la koraysay undadeyda sugaantiyo marba heerka ay gaadhsiisnayd waxay ahayd ungadahayga in la faaca cabdiraxmaan waxaa tahay nin dhallinyaraa cabdiraxmaan cumar xaaji halkuu ku dhashay horta sanadkeebaa soo dhashay
inkastoo da-da laga inta badan aan lagu dhiiranin anu waxaan ku dhashay wadanka qatar waxaan dhashay kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii ma yari haatan waa koob iyo soddon
waagaag suugaantaadu waa badweyn bal heesta ugu horeysa jecelahay inaynu dhagaystayaasha bal aynu u saarno waa heesta haddaan kugu dhaadan waayo waaya waana hees qiso dhaba heestaas maxay ku timi heestaas waxay ku timi waxaa jirtay nimaan saaxiib nahay ayaa waxa uu sugayay inaan xiriir wanaagsan uu ka dhexeeyo oo arrintooda guur maraysay ayaa waxay noqotay in ay wadanka timaado iyo halkii uu ku noolaa xilligii ay ballameen ay iman lahayd ayay wax iska daba mareen inantii sanadkii labaad oo laba kun lix iyo tobana way usoo sawirtay way usoo dirtay ha inay soo baxayso xilligaa ku qoranta waa tan suurtogeli weyday sanadkii saddexaad ayay tiri waxaan imanayaa maalinta heblaayo tigirkiiba haddana usoo sawirtay dabeetana wuxuu shiri intu meel tigidhada ah ayay ka shaqaysaa talo markii koowaad suurtogeli weyday markii labaad suurtogeli markii saddexaadna maalintii ay ku qornayd way suurtogeli weyday laakiin maalintii ku xigtay bay timi arinta waxay ku tiri waxaan kuu sheegayaa ma jiro ilaa magaalada yimaado iyadoo madaarka kusoo socota ayaa waxay ka codsatay wadihii gaariga inuu dedejiyo si aanay u habsaamin shil bay galeen ninkan odagaa ina tiri u calaysay koobay ku jirtaaba ayrtuna waxay ka bilaabatay dartay dartay dhaawacaad mudatiyo dhibaato waxay ku gaadhay intaan kaa dhaya xaqiiq haddaan kugu dhaadan waayo
dhaawacaad mudatiyo dhalla dhibaato wixii ku gaadhay intaan kaa dhayo xaqiiqa haddaan kugu dhaadan waayo sidaad waayaha dhankaaga dharaar ugu leeci weyday inaa rajo kuu dhabeeyo haddaan ugu dhiiran waayo alla sidaad waayaha dhankaaga dharaar ugu leeci weyday inaa rajo kuu dhabeeyo haddaan ugu dhiiran waayo dhibtiyo ayaha jacaylka haddaanan kugu soo dhowaynin alaa dheelsada xaggayga dhibtiyo ayaha jacaylka haddaanan kugu soo dhowaynin alaa dheelsada xaggayga raaxaad fikriya dadaal alla dhankayga u soo horteey intaan tacabkaaga dhowro haddaan kugu dhaadan waayo raaxaad fikriya dadaal alla dhankayga u soo horteey intaan tacabkaaga dhowro haddaan ku dhaqaaqi waayo jacayl dhaxalkiisu raago intaan dhidibkiisa taago sidaad casharii dhigayso haddaan ku dhegaysan waayo alla jacayl dhaxalkiisu raago intaan dhidibkiisa taago sidaad casharii dhigayso haddaan ku dhegaysan waayo dhibtiyo ayaha jacaylka haddaanan kugu soo dhowaynin
xagayga
waa hagaag abwaan xaaji intaasi haddaynu kaga soo noqono heestaasi b k ee haddaan kugu dhaaran waayo n waxaa jira abwaanada iyo jacaylku n ma kala maqna inta badan n heesahaagu waxay u badan yihiin n dhinaca jacaylka dhinaca kale wax la buufinaya qaarkood n way fara badan yihiin waxaa jira qaab ka duwan n heesaha n he- qaabkii loo sameyn jiray n oo loo yaqaano tidcan ama heesuhu n ay ku dhammaato xaraf isku mid a n ma jiraan heeso aad ka samaysay n qaababkaasi tidcanta haa eh, isaganay way jiraan horta hanaanka tidcanta la yidhaahdaa waa asal ahaan waa qaafiyadda carabta oo xagga dambe inay isaga wada ekaato Eh, waqti sii horreysay baa waxaan daawaday waraysi eh, fanaanka eh, cumar aadan sheekha iminkaan idhaahdo oo ka sheekeynaya cumar macalin oo u sameeyey heestii ugu horreysay ee systemkana oo hu- sadrigamaad gelin lahayd suuban mise soco baad odhan lahayd saacan een heesta tiraahda oo in xagga dambena ee, laga simi karo qaafiyaddii iyadoo loo ilaalinayo iyo xaraf raaceenii Ee, markaasay igu dhalatay inaan isku dayo way jiraana heese badan oo isku qaab ku dhammaanaya heestii ugu horreysay aan ku bilaabay inuu caahilaac ba qaada xarafkeedu waa na waxay ku dhammaataana waa na Eh, ifka noolaha ku sugan nafle adiga kula siman naawilaada maan filan nabruradiyo jaaha furan naxariistaiyo jacaylka badan nasteexadiyo wanaaga bilan adduun noloshiisa wacan nagaashaada igu filan korkaaga nalbaa suran dayaxa nuurkiisa shidan nimcooy adigaa ka dhigan faadumay buu halkaa ka dhigay fanaanku Eh, nimcooy adigaa ka dhigan niyadiyo maanka culan nabdiga adigaa ku qoran mudayga adigaa ku mudan naftan xaggaaga u diran mugeel cishqibaa ku furan nasiibkana rabbibaa u maqan ee jacaylka nacabkiisa badan naxligiyo warkooda daran nacam weligaa ha odhan nitaaqana hayga filan waa waxay ku dhammaanaysaa eh, dhammaanteed na
ifka noolaha ku sugan nafle adiga kula siman nawilada maan filan filan korkaaga nalbaa sudan dayax nuurkiisa shidan fadumo adiga ka dhigan adduun noloshiisa wacan nagaasho aday igu filan filan
qaybo kaloo dhegaystayaal waraysigan ka midana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada cawiiska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
jacaylka naxabkiisa badan naxligiyo warkooda daran nacam weliga ha odhan ha odhan nitaaqana hayga filan jacaylka naxabkiisa badan naxligiyo warkooda daran nacam weliga ha odhan ha odhan nitaaqana hayga filan
caweyska washington ayaa intaasi ku dhan cabdixakiim xamuud sharwac ayaana soo jeedinaya